wasiirka howlaha guud ee somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa waxa uu soo saaray dhowaantan amaro uu dowladda hoose kaga joojinayo qorshaynta magaalooyinka beeraha iyo weliba sharciyeenta dhulka haddaba arinkaasi waxaa ka horyimid qaar ka mid a dowladaha hoose oo ku gacanseeray islamarkaana go-aankaasi ku tilmaamay midaanan sharciga waafaqsanayn inuu yahay ku-xigeenka duqa magaalada hargeysa cabdicasiis maxamed xaashi ayaa waxa uu u waramay waryahayaga magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar waxaan ku qoodsanay waa wareegtadaasi waa midaan sharciga waafaqsanayn mana jirto mana shaqaynayso marka maxaad ula jeeda markaad sharci ma waafaqsanaa waxaan uga jeedaa wareegtada wuxuu yidhi waxaan tix raacayaa wareegtada madaxweynaha waxaan ku hayaa qodobadii sida uu sheegaya dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka boqoliyo tobnaad qodobka boqoliyo koobiyo tobnaad qodobka boqoliyo labiyo tobnaad fikradiisa labiyo tobnaad ta saddexaad waxa ay sheegaysaa waxaasoo dham waxay sheegayaane dastuurka qaranku sheegayaa shaqadaeeda iyo waajibaadka saaran goola deegaanada sida uu sheegayo xeer nambar oo ah xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka waxa uu sheegayaa qodobka saddexiyo afartanaad qodobka labaad qodobka toddobiyo soddonaad qodobka siddeediyo lixdanaad waxay wada sheegayaan dhammaantood awoodaha iyo shaqada gooladeegaanada la doorto waxaa jiroo kale xeer nambar sabentiinka dhulka qodobka afraad ka shanaad ka sideedaad ka koowaad ka koobiyo soddonaad mid walbana waxa uu sheegayaa shaqadayada waxa aan leeyahay wasiirka waxaasoo dhammi waa sharci u yaalla dalka waa sharci u yaalla dastuuriyadda somalilan saddexdaa ka iyo iyo dastuurkuba waxa ay sheegayaan ayaanu ku shaqaynaynaa waxaasuu wasiirkuna wasiirku yahay annaguna aanu ku nahay xildhibaano iyo maayiro iyo maayiro ku-xigeenaba shaqadayadii way soconaysaa goladeegaankina shaqadiisiibuu wataa shaqadayadiina si fiican buu socotaa waanay soconaysaa waxa kaloon halkan ka hambalyanaya madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud aadan waxaan leeyahay waanu ku dhaqmaynaa taadigu aad soo qortay kala dubaanu leenahy wasiirka digreetada madaxweynaha iyo taadu isma waafaqsana ta madaxweynuhu waxay ka hadlaysaa in la ilaaliyo hantida guryaha dowladda dhulka shacabka waxa xeerna barsabatin sheegaya dhulka shacabka in uu mas-uul ka yahay howlaha guud ee qaranka mas-uulga yihiin laakiin inta kale annagaa ka mas-uula tusaale ahaan wasiirku wuxuu daliishanaya isla xeerkana tidhi ma waafaqsana hadalka wasiirku oo arrimo badan buu ka hadlaya oo leeyahay arrimaha waxaa le wasaaradda howlaha guud ma waxaad leedahay arrimaha uu ka hadlay tusaale ahaan annaga ma aha kuwo sharci ku jira waxaan leeyahay horta sharciga waxaan wasiirkan leeyahay sharciga annaguba sharcigii baanu halkan ku haynaa waxaan leeyahay haddii uu wasiirku dhinacuun ka istaaga sharciga oonuu sharciga hal qodob uu ka istaago taas wuxuu yeelanayaa arrin weji kale haddii qodobadii oo dhan la wada dhammaystirana wuxuu yeelanayaa weji marka iminka ma joojiseen shaqadii tusaale ahaan wasiirku wuxuu amar ku bixiyey tusaale ahaan in la joojiyo qorshaynta guud ee magaalooyinka qorshaynta beeraha iyo danta guud arrimaha weli ma joojiseen mise idinka shaqadiina way socotaa annagu maanaan joojin shaqadeedii way socotaa waanay soconaysaa wax hor istaagayaana ma jiro sharciyuunbaa sharci lagu hor istaagaa shaqadeedii waanu wadnaa waanay socotaa waanay shaqaynaysaa qorshihiina waanu wadnaa laakiin haddaan ku weydiiyo mar haddii wasiirku wuxuu matalaya de xukuumaddii dhexe uu ka tirsan yahay idinkuna dowladii hoose aad tihiin arrintu haddii ay sidan u cakiran tahay xaggee wax uga dhaqa maxaa xal u aragta adigu xalka waxaan u arkaa in sharci layskugu yimaado sharci baa lagu wada hadlaya marka laga yimaado khilaafkan idin dhexe idinkiyo wasiirka howlaha guud waxaad mas-uulka tihiin magaaladii hargeysa waxaan aad laydinku dhalila habkaad u maamushaan dhulka danta guud ee aad ka qaataan dadka kale waxaa la yidhaha dhulkaasi gacmo dad ayuu ku dambeeyaa halkay ahayd in laga dhiso iskuullo ama goobo waxbar goobo caafimaad ama wax la midoo dan guuda dhaliilaha noocaas sidaad u aragtaa maxaad ugu jawaabi lahayd dadweynihii soo doortay waxaanu u maamulnaa horta walaal danguud marka la yidhaahdo danguud ismaaciilow waa wax dadku ay wada leeyihiin magaca sidaad kaga dhawaajisay waxa aanu samaynaa dan danguud waxa laga sameeyaa cusbitaaladii waxa laga sameeyaa amsiyaashyadii waxa laga sameeyaa garoommadii waxa laga sameeyaa wax allaale iyo waxa dadku ay leeyihiin caamka oo dhana waxa aad jirta oo aanu koobiyadii haynaa intaasoo meelood oonu ku wareejinay danguud intaasoo garoonoo danguud oonu samaynay oonu wasaaradaha ku waxaanu ku samaynaa waxa dadku looga maarmi waayo diyaar baanuunay waa mas-uuliyadana saaran kitaab baanu gacanta u saarnay dadku waa dadkayagii dalku waa dalkayagii waxaad naga haysa leexejeclo hadday danguutay iyo hadday mid kala tayba hadday dhulkatay hadday shaqadatay annagay dadku noo doorteen cadceed baa naloo taagnaa dhaxan baa naloo taagnaa kiyuu baa naloo galay qarankaana doortay kitaab baanu gacanta saarnay kitaab gacanta ugu saarnay dadka iyo dalka iyo diintaba inaanu daacadu noqonayno
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa ku-xigeenka duqa magaalada hargeysa waa cabdicasiis maxamed xaashi oo u warramaya waryahayaga magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar